الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة هذا كان باب ترك استعمال آل النبي رسولك إلهي آل كيسة أدكس لو أدكسدو أما لو استعمالو دير لو ديرتو على الصدقة زكدا أرتان كودا يسو أريان يسو قران يحماشي نقدان أما عاملين أي زكدا النقدان taas balkatagii lagaba tegayey ama inaan jaanibkaasi bannaanayn oo inay dee jaanibka iyagii shaqo loogaba dhigo taasi aanay bannaanayn taas buu baabkeedii yahay xadaثanii cabdاللahi بn mحamed بn asmاء الضبaciyu qaala xadaثana juwayriyaة can maliki can الزhriy أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن الربيع ابن الربيعة ابن الح... ابن ابن الحارث حدثه قال أنه قال بل سنة كل إذن عسبنا واجرائنا إن هرو صمرنا ويجران كان لبدا هري دائما مالك يزوري أفر طوري وادلا إن هرو صاربني عبد الله بن محمد بن أسماء وشيخ مسلمة ninkan uu ka warinayana juwayriyat ibnu asmaa baa la idhaha waa adeerkii ruma uun oo isaga waa ina moxamed ibnu asmaa juwayriyana waa juwayriyat ibnu asmaa baa la yidhaahaa horeynu usoo aragnay labadaba arrinta jirtaana waxaa weeye juwayriye marka la eego magaciisa iyo magaca aabihiiba waa magacyo markaynu eegna carab agtooda rag iyo dumarba ay la baxayeen oo dee juwayriya waxaabay noogu sugnaanaysaa ama haddaan gaari karo caasharka caawa um almu'miniin waa tan juwayriya la yidhaaho isagana ninkan juwayriyaa la yidhaaho asmaa waa magaca aabihii waa tan asmaa binto abibakar iyo asmo kalena ay jiraan oo macnaa labada magaco laba magac oo rag iyo dumarba ay ku kulmayeen markaynu eegna iyaga agtooda iyo carab agtooda oo labadiiba markaas barzuri xadiidka wuxuu ka warinayaa nin la yidhaha cabdullaahi ibni cabdillaahi ibni nawfal ibni alxaaris ibni cabdilmualib san aragnana waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaraabadii iyo aalkiisii cabdullaahi bnu cabdillaahi cabdullaahigani waa nin taabiciya oo taabiciintii dhexe ka midoo siqaa weeye kolley kutubta lixda ana adugu riwaayo masalan ama dawr buu kuba leeyahy muslim iyo bukhaari ay kaba mid yihiin amaa abihii cabdullaahi bn alxaaris kolley halkaa waxaa ka dhacsan oo imaka aabihii waxaa loo tiriyey awogiyo aabihii waxa weeya waa cabdullahi bn alxaaris ibni nafal ibn alxaaris ibni cabdilmualib oo xaaris labaad baa ku jira oo cabdillaahigan dhalay nowfal muu dhalin ee cabdillahi bn alxaaris ibni nowfal cabdillahi bn alxaariskaasna isaguna waa nin kolley rijaasha lixdaa kaba mida raggoodi waxaana la yidhaha waktigii rasuulku dhasho aragti uu leeya yidhaaha lahu ru'ya waa dadkii dee yaryaraaye waktigii rasuulka dhashay dhici karto in taxniikba rasuulka ilaahay loogu keenay waana qoyskoodii aragti buu leeyahay dee sida kale suxbo kaloo sida kale ama ahaynoo nin weyn ma ahayn waana nin siqaan leenahay isagu oo kolley isaguna waxa weeyaan kutubtan lixda a inooguba sugan oo kol basrana waali kaba noqday aabihii xaaris markaa cabdullaahigan iyo awowgii nowfal labaduba asxaabtii rasuulka ay kaba mid yihiin oo xaaris ibnu nowfal iyo nowfal ibn alxaaris ibn cabdilmualib labaduba asxaabtii rasuulka ay kaba mid yihiin riwaayooyin saas ayaanay lahayn xaaris baa riwaayo kitaabka nasaa-i ku leh nowfalla kutubta lixdaa riwaayoba kuma laha laakiin isna waa saxaabi oo dee xadiidkan kuba arki doonaa arrin kalena way jirtaayo nowfal ibnu xaaris adeerkii cabaas ibn cabdimualib iyo adeerkii xamse iyo ama reer beni haashimba dadkii ka islaamay waa ninkii ugu da-weynaa oo adeerkii labadiisana adeere cabaas iyo xamse inay rasuulka ilahi ilmaadeer ruma yihiin be uu ka da-weynaayo oo reer beni haashim ciddii kaba islaamtay ninkii ugu da-weynaa weeye kolley dagaalkii bederna xagga gaaladu la socday dadkii la qabtayna ka mid buu ahaa dee markii dambena fidyada lagaba qaatay oo ibnu sacad oo kaliya baa wuxuu soo naqliyay in rasuulka ilaahay ku yidhi isaga salawaat ullahi wasalaamu calayh isqi nafsaka birimaaxika alatii fii judda na warmahaaga aada ku haysato juddo ku yaalla judda kolley dee magaaladan jidda lama yidhaaho alaa ismiga sixadiisu judda waa bimacnaa shaadi waa meeshii xeer tahayd oo jiimtu way damidsan tahay waa ismiga markaan eegno dabdigiisa صaxiixa judda ayuu noqonayaa ee jidana mahe jidana mahe bal judana waa macna shaai oo dee meel xeebay ku taalaaye warmahaaga halkaa ku yaala dee taas warmo badan baan heno idhaaheen dee boqolaal bay ahaayenosho meesha ugu qarsoonaa taas naftaada ku furo ujeedada halkaa xoolaad ku leedaha xoolaha iskaga bixin markaasuu yihi waxaan qirayaa rasuul ilaah inato warmaha aniga unmaya cid kaloo ogi may jirin cid kaloo ogi may jirin oo adigu dee markii dambe waa islaam wuu islaamay rasuulka ilah waa inadeerke laakiin ragga kale o dhanba u ka wada waaweynaa adeeradiiba ahaa bal taasi waa inta qoyskan kuba tacalluqsan nin kalaa jira isaguna cabdilmuطalib ibn rabiicata ibn xaaris cabdilmuطalib waa saxaabi oo dee asxaabtii rasuulka kaba mida rabiicana waa saas oo kale rabiica iyo nawfal waa walaalo oo nawfal ibnu imika xaaris iyo rabiicat ibn alxaaris waa walaalo xaariskaasi waa de ina cabdimualib weeye cabdimualibna deesta xadiidkaa bay inoogu soo socotaayo waktigii rasuulka nin room buu ahaa ibnu cabdilbari su yidhaahana ninkani waktigii rasuulka dee nin room buu ahay waa ninkaa guurdoonkaba ahay rasuulka ilaahi waktigiisiiba loo dhisay haddana magaciisu waa kanuu cabdimualib buu yimi oo rasuulka ilaahay muu bedelin magacan muu bedelin waayo waktigii rasuulku magacan lahaaba walo bacd alculamaa ee halkan cabdida iyo xadfaan ay mualib yidhaahaan laakiin haddana tan dee in badan soo aroorto si ibnu cabdilbar yidhaaho ana kama rasuulka ilaahay dee waxa wy fima calimtu kamu muu bedelin magaciisana waa kan cabdimualib kutubtii nooguma imanaya waana saxaabi dee aabihina saxaabi ba yahay bal haddaba cabdimuطalib baa xadiidka warinaya cabdullahi bn cabdillahi bn xaaris kaba warinaya wuxuu yihi qaala waxaa odhanaya cabdimuطalib ibn rabiica ijtamaca waxaa kulmay rabiicatu bnu اlxaarisi rabiicatu bnu اlxaaris iyo wاlcabaas bnu cabdimuطalib rabiicatu bnu اlxaaris oo isaga aabihiiya iyo cabaas ibnu cabdimuطalib oo dee aabihii u adeera aabihii buu adeeru yahay ayaa kulmay faqaalaa waxay yidhaaheen wallaahi baan ku dhaartee iyagii baa odhanaya ilaah baan ku dhaaranee ee labadoodana way la joogaan ay kala dhaleen oo bacasnaa haddaan dirno haadayni lghulaamayni labadan inan qaala lii walilfadli ibna cabaas intan qaala lii walilfadli waa jumlo muctarido ah oo low bacasnaa haadayni lghulaamayni ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam markaa ilaa rasuulillahi waxay ku tacalluqaysaa bacasnaadii macnuhuna waa maxay qaalaha hadalkaas bay yidhaaheen waa hadalkaas ay hada alkalaama lii liajli aniga daraadday bay u leeyihiin iyo walilfadli waliajli lfadli oo markan ay leeyihiin low bacasnaa haadayn alghulaameyn labadan ghulaamay sheegayaan ay iyaga maslaxadood iyo dantoodana rasuulka ilaahay ay leeyihiin aan ugu dirno waa rabi cabdilmualib iyo fadli bnu cabaas labadaas weeyaan oo qaalaha way yidhaaheen waa rabiica iyo cabaas waa hada kalaamade hadalkaasay yidhaaheen lii liajli waa aniga daraadday iyo walilfadli liajli fadli bnu cabaas fadli bnu cabaas daraaddeed maxay yidhaaheen low bacasna haadayn alghulaameyn ilaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam iyagu way ka xishoodeene iyagay doonayaan inay diraanoo fakalamahu ay la hadlaan iyagii ulamay soo hadlin waxay leeyihin labadan inun aan dirno iyagu ha lama hadleen oo faamarahumaa marka uu rasuulka ilaahay amiir ugaba yeelo calaa haadihi sadaqaati sadaqaadkan waa zakadan dadka cumaasha uu dirayo dee uu ku daro oo halkaa wulaada ama umaro ugaba yeelo zakada soo guritaankeeda ama cumaal oo faaddayaa ay gutaan maa yu-addi naasu oo dee waa sadaqaadka markay soo ururiyaan waxaan ay dadkuba keenayaan in sadaqaadka ay keenaan ama ay soo qaybiyaanba waa asaaba ay asiibaan mima yusiibu الnaasu dadku waxaanay helayaano waa ujradii camalkaa dee marka lasoo guro ina wاlcaamiliina calayhayo qayb bay iyagu leeyihiin ujradoodiia haddaba waxay leeyihin labadan inan waa kuwana haatan way roonroonaadeen waktigay guursan lahayn bay gaadheene wax kalena uma hayno weeye haddii aynu rasuulka ilaahay uba dirnoy kulaba soo hadlaan arrinkaas way fiicnaan lahayd saasaa mudnaan lahayd saasay is yidhaaheen qaala cabdilmuطalib baa wuxuu yidhi fabaynamaa waqtihumaa waa cabaas iyo rabiica alaa fii dalika arrinkaa iyo wadatashiga ay ku sugan yihiin waa arrintaas iyo wadatashigaas ay kuma sugan yihiin ayaa jaa waxaa yimi caliy bnu abi aalib cali bnu abi aalib un baa u yimi iyagoo wadatashigaa kuma jira fawaqafa calayhimaa korkoodii buu istaagay ay fadhiyeenoo uu soo dul joogsaday fadakara lahu waxay u sheegeen dalika arrinkan ay doonayaan oo ah inay diraan oo ay labadooda u diraan rasuulkii ilaahay balse iyagoo ka dalbaya inuu cumaal kaba yeelo waa cumaashii sekada kaba dhigo oo halkaa shaqo ka siiyo ayay arrinkii bay u sheegeen faqaala caliyu bnu abi aalibin ba wuxu uhi laa tafcala warnimayo sidaha samaynina sidaa ha yeelina fawallaahi ma huwa bifaacil macnaha waxbuu ogaa isagu oo dee wax cilmi iyaga kaba qarsoonaayu isagu ogaabaa jirtay markaasuu yihi rasuulka ilaahay ilaah baan ku dhaartay arrinkaa ma samaynaya waxba haw dirina iska daaya fantaxaa dee waxaanu ogyahayna may ogeyn iyagu fantaxaahu waxa u qastay oo hadalkii ula qastay weye tacarada lahu waqasadahu rabiicatu bn اxaaris oo cali bn abi aalib buu hadalkii ula qastaya manaa carada lahu waqasadahu dee naxaahu iyo naxuuhu bmanaa qasadahu xataa kelimada naxw ayaabay dhahan kolkol halkaasay kaba timaadaayo wuxuu ku yidhi cali abu aswad unxu hada naxwa macnaa qasadkaa iyo dariiqaa maro bal halkaas markuu waxyaala u tilmaamay ee si uu u ururinayo jaanibkaasi bal uu qas isagii buu hadalkii ula qastay oo u banbaxay oo wuxuu ku yidhi hadalkan faqaala wallaahi waa si isagu qabaye ictiqaadkiisii buu ku dhaaranaya ma tasnacu waa isagu siduu la ahaa wey uu la ay la noqotay waana ka wenya cali rabiica walaa ilmaadeeryihiin ma tasnacu ma samaynaysid hadaa hadalkan hadeedii ka daayo inamada hadirina ilaa nafaasatan nafaaso waa xasan iyo quritaan la-aan weeye ninka xagga ka ahaada calaynaa korkanaga naxaskaysa u mooyeen oo haddii la idhaha nafisa bihina anaa wixii uu ku bakaylay weeye nafisa bihi nafisa calayhina waaba dee xasadahubay noqon manaa ujeeddadu arrintan aan doonaynaad noo quuri ladahay buu leeyahayoo waxaad hadalkan u leedo hadirina aad u leedahay waa xasadan minkaa ilayna ama calayna lana xasad aadna xasdayso fa wallaahi baan ku dhaarantee ku dhaartee laqad nilta waxaad asiibtay ood adigu heshay weeye sihra rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay oad waxidid noqotood inantiisa guursatay famaa nafisnahu calayka annagu taa waanu kuu qulnay oo maanaan odhan annagaa kaga mudnayn iyo wax kale oo taagkumanaan xasin arrinka caynkaasa ee adiga ay maa xasadnaaka dalik arrinka caynkaasa annagu xagga iyaga wax kamay imanoo annagoo nili malaa waa laga roonaayo meeshii taas iyo annagoo damac naga galay iyo taasi may jirin adiguna waa tatalle qaala calayhim cali baa deeta markii wuxuu saa yidhi rabiica arsiluma waayo haddaba hadda ay maqli weydeen baldira labadoodaba fantalaqna rabiica iyo fadli baa israacay rabiic maya cabdilmuطalib baan ujeedaa iyo fadli bnu cabaas waa laba ninoo dee gees marka la eego waa isku da ama way isku dhow yihiin xagga kale dee nasabkii ma sino oo de waaba isu adeer bay noqonayaan way israaceen fandalaqaa way tegeen wadajaca markaasaa wadajaca uu jiibsaday caliyun cali baa doonaya bal jawaabta inuu sugo halkii ay fadhiyeen ee labada oday ay joogeen ay arrintana ka wada tashanayeen ayuu jiibsaday waxaana inoo soo socotaba riwaaya dambe inuu halkaa intuu maradiisii dhigtay uu jiibsaday isagoo le ana abu xasan min alqarni oo yidhi halkaa kama tegayay ilaa jawaabta ah heshaan fandalaqa qaala wuxuu yidhi cabdilmuطalib falama sallaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayه wasalam aلduhra rasuulka ilaahay salaadii duhur markuu tukaday ayaan sabaqnaahu uga horeynay ugaba dheeraynay ila alxujrati ujeedadaadu masjidkii bay kula tukadeen aqalada rasuulkuna masjidka dhinaciisay ku yaaleen oo aqalo yaroo koob kooban baabay ahaayeen masjidkaanu ka dhex gelayay ama kaba gelayo kanimadaa kusoo baxsanaa markaasaa markii uu salaadii ka baxay ayaa kaninkii u joogsadeen guriga may gelin waa halkii uu ka gelayo waxaanu aqalkii ayaanu ugaba horeynay waa aqalkii maalintaa uu tegi lahaa ayay ugaba horreeyeen oo kaninkii bay sii joogsadeen halkii masjidka daraftiisa dhinaciisii oo ah albaabkii aqalka sabaqnaahu ila alxujrati waa ila albeyt faqumnaa cindaha xujrada agteedii waa aqalkiisii iyo qolkiisa agtiisii baanu joogsanay xataa jaa ilaa uu yimi rasuulka ilaahay waa arkay inay sugayaan saakada wuxuu qabtay biaadaanna dhegahooda waa inaba yaryaroo dee qaraabadiisiina waa inaas daraaddeed adigu taas ayuu dhagahoodii buu yar marmaroojiyuu taabta qabtay uma qaala wuxuu yihi akrijaa soo saara maa tusariraani waxaan alaabta ku urursanaysaa ujeedadu waxaan dee a haysataan iyo dooda halkanama joogsateen bal sheega oo akhrija maa tusariraani waxaanu sharaxay noogu sugan usuusha marka la eega kitaabka muslim intooda badan sidan baa dhacday oo ahla dardina waatay sheegeenoo macnu uu yahay tajmacaanihi fii suduurikumaa min alkalaam wey waa waxa a laabtiina ku ururiseen ee ku haysataan ee hadal ah bal soo saara taas markaasaa wuxuu raaciyey sheekhu wakulu shayin jamactahu faqad sarartahu shay kastood isu geysood ururisaba lafdigan waa la isticmaalaya ama ficilkanoo sarartuhu waad odhanaysaayoo habeenawid baa waynu soo marray intan zake bilowyadeedii xadiidkii man sana sunatan xasan ee jariir ibnu cabdillaahi nin baa la yimi bisuratin kaadad ka tacjiizu canha suro surada waa tii aan kiishka nidhi oo waxa daraahibta iyo lacagtii laguma guro taas baa suro lagu magacaabaa halkan bay kaba timi oo noocan weeyaan oo waxaad alaabta ku haysataan ee aadee bal masalan laba timaadeen sheega weeye oo ma tusaridaan waxaana uu sheeku leeyahay raximah llahu tacaala nusqooyinka qaarkoodna halkan siin saadka bedelkeeda unbaa siini dhacday saadka bedelkeeda unbaa siini dhacdayoo marka ay noqonayso ma tusariraani waa waxaad siraysanayseen waa isla mid marka waxa aad qarsanayseen ee laabta ku haysataan ee ee aa halkan lama joogsateen bal soo saara buu ihi iyagoo waxba markaa u sheegin bu uma dakala rasuulka ilaahay gurigiibuu galay wadakalnaa calayhi annaguna waanu u galay oo ujeedadu rasuulka ilaahay markii lamay raacina way ka yar dambeeyeen bal ibnu khuseyme agtiisa waxaa kuma sugnaa in dee idan dabadi markuu rasuulka ilaahay uu idmuuri soo galo markaasay galeen wa huwa rasuulka ilaahayna yowma idin maalintaas cinda zaynaba binti jaxshin zaynab bintu jaxshi agteeduu ku sugnaa de waa zaynab bintu jaxshi waa uma almu'miniin bal waa haweenaydii uu kuma soo degay ilaahay qowlkii falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha ilaahay yihi weeye in gees kalena qoyskan reer cabdimuطalib dee qaraaba yihiinba qoyska oo dhan oo umayma binta cabdimuطalib baa dhashay oo rasuulka ilaahiy de waa inaabtidii iyo qolooyinkanba markaa taas oo kale iyadaa fadli iyo marka la eego waa inaabtidoo dee cabaas iyo abti bay u ahaayeen oo ina cabdimuطalib baa dhashay gurigeediina markaa wuu joogay rasuulka ilaahi maalintaasoo halkaasuu joogay qaala wuxuu yihi weli hadalkii waxaa wata cabdimuطalib ibnu rabiica fatawaakalna alkalaama hadalkii ayaanu isu wakaalanay macnaa fawada bacduna ilaa bacdina alkalaam oo jeeda dee nin kastaa wuxuu doonay ka kale inuu hadlo oo muddo yar aamuseen isagoo isla dee hebel ha hadlo ka kalena hebel ha hadlo tawaakalna oo ujeedadu tawaakalna alkalaama qaliila uma kallamtuhu aw kallamahu lfadl lafdiga ibnu khuseyme aha hadalkii aanu muddo isu yardaynay oonu isku yar hadlaynay oo dee midba kaayo ka kale u wakiishay ama uu isla dee ku talagalay oo uu dee ictimaadsanayay inuu isagu hadlo markaasaa dabadeed waxaa hadlay in baa soo kaba cabire lafdiga ibnu khuseyme fatawaakalna alkalaama qaliila uma kallamtuhu aw kallamahu lfadl cabdillahi bn xaaris baa sheekuga xaggiisa kaba yimi ama cabdillahi bn cabdillahi bn xaarise bal ti iyagiiba horta mudday isyar eegeen iyagoo mid kastaaba isteyo saaxiibka aba hadlo uma takalama axaduna midkayaa deeta hadlay mid ahaan baa hadlayo faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow anta abaru nnaasi dad oo dhanka ugu ixsaan iyo samafal badan baa tahay hadalkoodiibay tawdico iyo dee goboldhib uga sidhiga horna uga dhigteen wa awsal nnaasi dad oo dhan ninka ugu xidhiidhin badan qaraabo ayaa tahay awsal nnaasi liqaraabati ka ugu xidhiidhin badan jaanibkaasaatay waqad balaqnaa waanu gaarnay anikaaxa guur waktigiisii oo ujeedadu waanu qaangaadhnay oo waktigii da aan guursan lahayn waan gaarnay alxulub weeye imika waa qaangaadhun xataa idaa balaquu nikaaxa faina anasu minhum rushdan oo kale nikaaxaas oo markay dee qaan gaadhaan bay ahayd nikaaxa gaadhaan waktigii la guursan lahaa iduwa ay qaan gaadhaan ay dee ciyaalnimadii carurnimadii kaba baxaan macnaa waktigii guurka ayaanu gaarnay faji'naa waanu nimi oo waxaanu kugu nimi litu'amiranaa inaad ay mina ta'miir weeye waa inaad nooga amiir dhigto macnaa aada noo dhiibto un weeyaan oo dee waa waali ahaan iyo xil ahaan iyo mas-uul ahaan calaa bacdi hadihi sadaqaati waa sadaqaadkan barhkooda ujeeddadu waa kanoo cumaal buu rasuulka ilaahay dirayay jihaadkaa kala duwan buu u dirayay way kee soo ururinayeen oo waxay halkaa ku qaybiyaan iyo waxay madiine keenaanba ee ruuxan la dirayna waa caamil ilaahay baaba dee sahmi ama qeyb siiyey iyo jus sekadii kaba midoo walcaamiliina calayha baa ilaaha yidhi haddaba taas baa dee iyaga nafci uguba sugnaayo siaad nooga amiir nooga yeeshid sadaqaadkan soo ururintooda qaybo kaba mida oo fa nu-addiya ilayka aanu kuu gudano waa wixii ay soo keeneenba kamaa yuadina say dadkaa kaleba usoo gurayeen markaanu soo guranno wixii zake ahaa dee aanu kuu keenno oo wanusiiba aanu asiibno kamaa yusiibuuna oo waa ujradii ujradii halkaa lagama helayay iyo qeybtii dee caamilku qaadanayay annaguna aan halkaan wax kaba helno si aan umuuraha iyagana u kaashano guurkan dee aanu imaka waqtigiisii gaadhnay qaala cabdulmuطalib baa wuxuu yihi fasakata dawiilan rasuulka ilaahay baa mudduu aamusnaa ay zamaanan dawiilan buu aamusnaa fasakata zamaanan dawiilan ama fasakata sukuuta dawiilan labaduba waa inoo jaa-iso in badan buu ama in dheer buu aamusay xataa aradna ilaa aan doonay nukalimo markuu rasuulka ilaah u jawaab waayo riwaayada ibnu khuseyme saar xagga samadu eegayba ama saqafka aqal bay kuba jireen markaasuu muddo aamusnaa markaasaa lagu doonay haddana inaan la hadalo qaala wuxuu uhi wajacalat waxay gudagashay zaynab zaynab oo gurigeeda la joogayna hadalkoodina way maqlaysaa aqalku waa aqalkaa yaree koobanbe tulmicu inay ishaarayso calaynaa annaga korkana min waraaءi الxijaabi xijaabko dee iyada sababteed baaba xijaabku iyo markii uu rasuulka ilaahay guursaday buu aayadda xijaabku ay soo degeeno waa bacda nzuul xijaabi xijaabkii gadaashii ayaa maxay noo ishaaraysay anlaa tukalimaahu hala hadlina suga jawaabta ka suga oo hala hadlina saasay lahayd ada waxaa ka baqatay inay degdegaan haddana dib ulahba hadlaan rasuulka ilaahay kolley waa u jawaabi doonaa ama arrintani intidaar waxyi ha noqoto ama wax kala haba noqoto marka tulmicuna almaca yulmicu ilmaacan waxay idhaahaan oo halkan sharaxanaiguba sugan maxaa la yidhaha almaca walamaca ujeeddadu isagoo rubaaciya iyo isagoo sulaasiya waa la isticmaalaa idaa ashaara bihawbi aw yad biyadi ruuxu markuu maradiisoo kale maraduu sare u qaaday isagoo cid kale wax ku baraarujinaya uu lulayba ama gacantiisa ayuu ishaaray adigu ishaarada ama maro ah ama gacan ah ayaa laga cabiraa almaca ama lamaca lagaba cabiraa lamaca bihawbihi ama lamaca biyadi iyo almaca biyadi iyo almaca bihawbi iyaduna dee waxbaa udhexeeyey iyaga iyo xijaabkii baa udhexeeyey halkaa gadaasheeda maradeedii iyo taas ama gacanteedii bay u ishaaraysay iyadoo leh aamusa oo hahadlina qurdubi baa wuxuu inta nawowi bay kuba sugantay kordhiyeen maxaa la yidhaha almaca bihawbi wa biyadi markay noqoto madax oo kale iyada almaca lama yidhaha haddii madaxa wax lagu ishaarayo awmaa biraasihi baa la yidhaha awmaa biraasihi il hadday tahay iyaduna almaca iyo awmaa lama isticmaalo ee markay ishaaro un iyaduna tahay awmada bicaynihi oo ujeedadu almaca bihawbihi iyo biyadihi labadaba awmaa bira'si madaxiisii awmada bicaynihi isha markay noqotona awmada dee min alimaadba taas baaba la yidhaha intuba macnahoodu waa ay ashaara u weeye macnahaasay leeyihin qaala qaala wuxuu yihi markaas uma qaala rasuulki ilaahay baa deeto u jawaabo muxuu yihi ina sadaqata sadaqadu waa sadaqadii imaka faradka ahaydna waa tii habeenkii inoogu dambeeyeyna kollay umuurataa kuma tacalluqsan baan soo maray bal sadaqadan aan u banaanayn aala muxamadin ay rasuulka ilaahay aalkiisu ma sadaqa guudbaa khaasatan aalkiisa waa faradkuune imika laakiin tan ay kaba hadlayeen waa zake lasoo guraye waa faradkiie sadaqadu laa tanbadi uma haboona de waxu jaa-iza maaha imika ma haboonadu waa macnaa uma banaano weeye liaali muxamadin muxamed aalkiis maxaanay ugu habboonayn ugu banaanayn waa kan rasuulka ilaahay xukumkiibuu sheegay oo ah inaanay u habboonayn ama aanay banaanayn haddana ciladii xukumkuu raaciyo inamaa hiya awsaaqu nnaasi waa dadka awsaaqoodii oo ruuxu markuu sakadiisaa bixiyo naftiisii bay dembigii ka dahiraysaa maalkiibay dahiraysaa marka waa ruuxu dee intuu uskag lahaayoo kale iska maydhay waxaa biyaha usaga ee ka tegey oo kale ayay tani isagii noqonaysaa haddaba iyagiina markaa maqaamka iyo mansilada ilaahay dhigay ayaaba way taas way ka dee markaa wax u habboon maaha inay taa iyagu qaataan marka waa dadka awsaakdoodii saa daraaddeed uma banaana inaa idinka idinma banaana halkaa inay cumaal ka noqotaan oo xataa maha qaadashadii uun ee iyagoo bal masalan cumaalaba ah waana ujuradii waxay qaadanayaan wax jaanibka halkii aynu soo marray gacanta sare ayaa ka fadli badan gacanta hoosee lahayn dullinimaada xaggii akriga kuba sugan markan cilooyinkii culimmadu ay sheegeen xagga sadaqada waxaa looguma diiday aan kama soo adnayna tiimaba taalo waa uu jiro laakiin haddana de arrinkiibaa zako oo iyaga markaa taasi uma banaano haddaba inamaa hiya awsaakhu nnaas iyagina arrinkanaa jirtay rasuulka ilaahay markuu halkaa kaba xidhay oo islahaayeen wixii aad halkaa ka hesheen aad kuma guursateen oo ama a u kaalmaysateen baab kale u furay oo wuxuu yidhi idcu waali labadoodu la hadlaya iigu yeedha maxmiyata maxmiye iigu yeedha wa kaana cala alkhumusi waa nin maxmiyat bnu jazin la yidhaaho waana inoo soo socdaaba haddaba intaa isagoo dee kaba dheero baa inoo soo yar socota halkan haddaan horreysiino waa saxaabi horta asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah waa dadkii hore u islaamo islaamkiisa uu horeeyey bal dadkii xabasho u hijrooday baabu ahaa say dee culimmadu yidhaahaan xabasho u hijrooday qoraysh kamuu dhalanee laakiin waa la degi jiray oo reer reer beni sahmi la yidhaah buu xilfi la lahaa asalkiisu waa reer reer zubayd la yidhaah walow asadna ay noo dhici doonto matiga ay dhici doonto laakiin tay raajax yeelaan waa taase ayuu ahaaye laakiin de waa dadkii markaa hore soo hijrooday weeye khumuskana ujeedadu marka de waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu baa ilaahay yihi qanaayintii jihaadka lagu soo helayey arbacatu akhmaas dadkii dee dagaalkaa galay baa qeybsanayey ama loo qeybinaye khumuska kale oo sida loo qaybinayana aayaddaa suuratu anfal sida ilaahay noogu caddeeyey oo qeyb kaba mida khumuska rasuulkii ilaahay leeyahay qeybna dawil qurba ay leeyihiin sida aayaddaba inooguma sugan dawil qurba waa qaraabadii rasuulkeen ayuu isaga khumuskan buu hayay oo marka xilkeeda ama mas-uuliyaddeeda lahaayo isaga gacanta ku hayay bal dee markaa inta la qaybinayo dadkii la gaadhsiinayo oo kale iyo ayuu isagu u xil saarnaa maxmiyahan wa kaana cala alkhumus taasaa macnaheedu yahay markaasuu yihi ninkaa iigu yeedho waa mid wanawfala bna alxaarisi bni cabdilmualib waa nofal ibn alxaariso waa ninkan kale ee ninka hore xadiidka warinayo zuhri kaba warinayo ama waxa weeyaan isagu awowga uba ahaa ama dee awowgiisa baa taas baabu noqonaya awowgiisa labaad baabu noqonaya ninkaasna iigu yeedha buu yihi waana ninka aan lahayn reer bani hashim ninkii ugu weynaa weeye dadkii soo islaamay labadaa iigu yeedha qaala wuxuu yihi cabdilmualib fajaahu labadoodii baa u yimi maxmiye iyo nowfalbe way yimaadeen faqaala limaxmiyata maxmiyuu ku yihi ankix ada lgulaam idankan waa fadl ibnu cabaas buu ujeedaa waana la fadhiyaa meeshii waxaad u guurisaa ibnataka inantaada u dhis inantaada u dhis bilfadli macnaa muxuu ishaaraya hada lgulaamadu waa liajli lfadli buu hadalkaa u yihi faankaxun maxmiya waa u guuriyey wa qaala linawfil ibn xaarisna wuxuu ku yihi ankix hada lgulaama inankan waa cabdilmualib ibnu rabiicata ibn xaaris markaa waxaad u guurisaa ee kana waa nofal ibnulxaaris adeegu u yahay rub ahoo adeeg aabihiina waa rabiicatu ibnulxaaris cabdimualib kani u guuri ibnataka inantaada lii liajri buu taawilo faankaxani nowfalla anigii bay u guuriyeen wa qaala limaxmiyata maxawimiye ayaa wuxuu ku yidhi asdiq canhumaa min alkhumusi kada wakada asdiq macnaa waa idfaci sadaaqa canhumaa weeye macnaa meherkii dee inay meeshii meherbaa jira meherkii ka bixiyo asdiq canhumaa ay idfaci sadaaqa canhumaa wey ka bixi meherkii labadaba mid inantiisii baa buu guursaday midna inan dhowfal buu guursaday min alkhumusi halkuu ka bixinayana waa kii waa khumuskan uu gacanta ku hayo ee ama ha noqoto qeybtii rasuulka sahmigii dnfan waa kanoo qeyb buu ku lahaa khumuskaas ama haba noqoto sahna dawilqurba in qaraabadii bay kaga mid yihin sahna dawilqurba ha noqoto ama rasuulka ilaahay qeybtiisii haba noqotee wixii sadaaq ahaa ee meeshan kaba yimi labadii meherba halkaa khumuska kaba bixi kada wakadaana waxay cibaaro kaba tahay waa intii cadadkii ama wixii laba bixinayey laakiin qaala zuhriyu wala musamihi li zuhri baa xadiidka warinaye cabdullahi bn cabdillahi bn alxaaris tirada iimuu sheeginayo imuu magacaabina kada wa kada bura waa intii la bixinaye laakiin intii ahaydba dabdi imuu magacaabin oo intii dee dirham ay ahaydba ama dinaar ay ahayd bala waxay ahayd imuu magacaabin xadiiska weli dariiq kala inoo dambeeye xadaثna harun بن macruف qala xadaثna بن wهb qala aخbaranii yunus بن يزيد عan iبn شihaab عan cabdاللahi بn الxariث بn nofl الhashimiyi ana cabdالمطلب بn رabيca aad markii dhaweyd maxaan soo aragnay cabdاللaahi ibn cabdالlaahi ibn nofl markaa waxaan idhina halkaa aabihii ay awowgii baa loo tiriye waxa weeye arinku cabdاللahi بn cabdالlaahi ibn الxariث imikana maxaadan haynaaba cabdullahi ibn xaris ibn nowfal keliya xaris markii hore halkaa ka dhacsanaa wuu soo noqday laakiin maxaa dhacay cabdullaahigii labaad ee ru'yada lahaa marka waxa arrintu ay tahay un riwaayadan dambeen haynee yunus warinayo cabdullaahi waxaa loo tiiriyey awowgii xaris waayo waa cabdullahi ibn cabdullahi ibn alxaris riwaayadaa hore ay ahayd cabdullahi ibn cabdillaahi ibn nowfalla cabdulaahiga dambe ayaa loo tiiriyey awowgii nofale xaris baa halkaa kalena dee waana iskaga badantay ruwaadda in dee awowgood loo tiiriyo in badan baan taas noocaas soo aragnay muxuu yihi ana cabdlmualib ibn rabiicata bn alxaris ibn cabdilmualib ayaa akhbarahu cabdullahi ibn xaris buu u warramay muxuu ugu warramay ana abaahu rabiicata bn alxaris ibn cabdilmualib aabihii rabiica iyo walcabaas bna cabdilmualib iyo cabaas qaala waxay yidhaaheen cabdlahi cabdilmuطalib ibn rabiica walfadl ibn cabaas waxay labadan ku yidhaaheen waa iyagoo in la hadlaya cabdilmuطalib iyo rabi ibn rabiica iyo fadl ibn cabaas itiya u taga rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uba taga wasaaqa faacilka saaqa waa yunus اlayli markii hore malik baa ka warinayay zuhri malikna juwayriy oo la yidhi xadiidkaa juwayriye mooye cid kaloo ka warisayma maba jirta malik maanta yunus baa zuhri kaba warinaya faacilkan saaqa markaa saaqa uu kaxeeyey yunus alxadiida xadiidkii binaxwi xadiidi maalikin xadiidkii maalikaynu imika kaba soo baxnee dheeraa eed wax la mid ah weeyaan oo xataa alfaada hadday ku kala duwan yihiin macni uu la wadaagsaday be waqaala fiihi waxaanu yidhi aad oo waqaaladana faacilkii ka dhig yunus waqaala wuxuu yihi yunus fiihi fii hada alxadiidi laakiin maha inuu isagu ka xagga she ka warinayo yahay dee sanadkaa can zuhri iyo can cabdillaahi saase laakiin riwaayadiisay ku soo aroortay wey fiihi fii hada alxadiidi faalqaa caliyun cali baa wuxuu tuuray ridaahu go-isii uhuwanaa uma dajac calayh ujeedadu markay ee hadalkii rabiicana kuba yidhi intuu yihi war hawdirina ka daaye rasuulka ilaahay taama yeelaye hadalkii uu kuba yihi ayuu go-iisiibu goglade dhulku iska xigsiinaya goglasho dee wuu jiifsanaya wuxuu doonaya ilaa intay soo noqonayaana inuu la sii fadhiyo go-iisiibuu dhiga dhulkii markaasaa waqaala wuxuu yihi anaa abuu xasanin ilqarmu ana anigu abuu xasanin xasan aabihii baana de waa inay waa kun imika kunyadiisii oo inankiisi xasan laguma kunyooday akbaru awlaadi alqarmu isagoo ahaa dee aqoonyahanka ama dee waxyaalo khabiirka waxyaalo kuma ahabo iyo alqarmu asalkiisa hore waxay idhaaheen waa alfaxl waa awrka qoodha ayaa qarmi lagu magacaabaa faxlulibil waa geela gaar ahaan ruuxa sayidka ah ee masalan waxa weeyaan weyn almujarib lilumuur marka la eego dadka kale ka macrifo badan ee waaye aragga ah waa ayaa loo soo qaataayo loo isticmaalaayo asalkiisa hore faxli haba ahaado macnihiisu waxa weeya almuqadamu fi lmacrifati bilumuuri wاlra'y anaa isagu ahaa waayo arag waxyaalo dee badan oo dadka kale aanay ogeyno isagu ogaa kaas baaban ahay wuxuu hadalkan u yidhina isagu arrintan baa malaa cilmi hore u lahaa in iyaga tani aanay u banaanayn buu ogaa oo markaasaa iyaga laakiin way kaba qarsoonaydoo dee taasoo hadalka uba yidhi ana abu xasan min alqarmu kollay siday kuma dabdiyeen taasba weeye nusqooyinka qaarkood baa waxaa dhacay baa la yidhaha ana abu xasani alqawmi anigu waxaanay qowmka abu xasankoodii waa ninkii ka muuqday ee dee magacaa lagu magacaabaye isagu ahaa waayo arag ee aqoonta sare lahaa ee qowmka bal matalan caalimkoodii ahaa ama muqadamkoodii ahaa ayaabana haddii ana abu xasan alqawmi laba idhaaho warkood baa ana abu xasan alqawmu oo macnuu yahay ya ayuha lqowm wey lakiin waxay leeyihin taasi waa daciifo markay saasoo kale ay noqoto meelaha caynkaasa ya-din xarfuniida lama xadfo halkan minaada laguma xambaarayo bal macnuu waxa weeya caalam lqayim wadu ra'yim ama almuqadamu fi macrifa bilumuuri wara'y oo dee bal waxa weeyaan waxaabuu qordobi isagu idhaahaa waxyaalaha dee ishkaal kale isagu u ogyihu garanayo laakiin dadkii kale aan kaba qarsoon ayuu markii dambe ayuu isticmaali jiray in cali bn abi aalibo dee ana abu xasan babu taasoo alqarba ujeedadu markuu wuxuu macrifo u leeyahay ee ishkaal leh dadka kalena kaba qarsoono markii dambena masalan aba iskaba noqotay buu idhahayo wuxuu soo naqliyaa dee hadalkan markii dambe iskaba faafayoo ay cumar iyo qayrkiiba uga nisbeeyaan oo qadiyatun walaa abaa xasanin laha arrinkaasi waa qadiyo ishkaal leh aba xasanna maanta uma joogo aba xasanna uma joogo oo kale taas baa u yidhah dee taasaa markii dambe ay dee iskaba baxday muhimku waa waxa ishkaal kale u isagu garanaye dadkii kalena kaba qarsoon buu cibaarada isticmaali jiray macnuhuna waa taasu wa qaala waxaanu yihi wallahi laa arimu kama suulayo kama dhaqaaqayo w laa abraxu weeye rama yarimu makaanii meeshaydan waa halkaa uu jiibsaday xataa yarjica ilaa ay soo laabmaanoo ilaykumaa waa idinka xaggiina wuxuu la hadlayaa adeerkii cabaas iyo rabiica ibnaakumaa labadiida inanay aadirteen ilaa idinla soo laabmaan bixawrimaa kii jawaabtii bacadtumaa ad dirteen oo bihi isaga ad la dirteen ilaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi la dirteen alxawr alxuweyrna way soo naqliyaanbe waxay tahay bimacna aljawaab oo waxaa la yidhaha kallamtuhu famaa radda calaya xawran walaa xuwayran ayuu harawi kaba soo noqonaya saaxib اlghariibeyn anaa ruuxan waa la hadlayo wax jawaaba imuu soo celin marka asalka asalka hore xawrna waa macnaa rujuucu alla iyo xura waa tan suuratu dee masalan inshiqaaq bay noogu sugan isagu wuxuu moodayeyba inaanu laanahayn oo alla iyo xura waxaa kaloo kal alxawr la yidhaahaa arujuucu ila naqs waa wa dee iyadoo markii hore halkii fiicnayba wuxuu kaba soo laamo nuqsaan usoo laamo sida xadiidkeeba matalan ducooyinkan kuba yimi safarka oo kale oo rasuulka ilahi isticaadaadkiisii acuudu bika min alxawri bacda alkawr oo kale oo riyaadkiiba xadiidkiisa kuba sugnaa ujeedadu waa laaban nuqsaaneed intii dee masalan wixii kamaalkii dabadeedii aan dib uguba laabmo macnuhuna waxa weeye makaalkan jawaabtii uu rasuulka ilaahi ugu soo jawaabayey ilaa ay dee la soo noqdaan anuu kamama tegayo wa qaala fi lxadiidi qaalada daeg yunusun imaka wado isagaa xadiidkiisii imaka aan ku jirnaa waana riwaayadiisii wixii kuba yimi inay inta way ka dheeraydo wixii ay isku waafaqsanaayeen inuu iska daaye meelihii uu zayaadaad uu lahaabuu inoo soo dhigtay wa qaala yunus wuxuu yihi fi lxadiidi waa riwaayadiisa wuxuu ku yidhi uma qaala lana cabdilmualib baa markaa hadlaya isagiiyo fadli baanuu rasuulka ilaahi la hadlay wuxuu nagu yidhi haddaan nahay aniga cabdilmualib iyo fadli ina hadihi asadaqaati sadaqaadkani inamaa hiya awsaakhu nnaasi waa dadka awsaakhdooda wey wa inahaa laa taxilu uma banaana halkii laa tanbagii ama laa yanbagii bedelkeedii laa taxilu limuxamedin walaa limuxamedin muxamed iyo aalkiisa horey intaa usoo aragnay xadiidka xasan ibnu abi hureyre iyo xasan ibnu cali dee uu markaa rasuulka ilaahi taa ku yihi muxamed iyo aalkiisa tana uma banaano xataa inay maal halkan kaba noqdaan ee iyaga qeyb kale ciwad waxaa loo siiyey sahmiga ay ku leeyihiin khumuska ay kula leeyihiin wa qaala ayضan waxaa kaloo isagu xadiidkiisa uu ku yihi yunus waa riwaayadiisa uma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi oo markaa dee waxaana odhanaya hadalka odhanaya cabdilmuطalibe laakiin riwaayadii dee yunus weeye tii malik maahe udcuwaa lii maxmiyata bna jazin waa maxmiye ibnu jazin markii hore maxmiyun baynu soo aragnay wakana cala اkhumus maxmiyat ibnu jazin igu yeedha markaasaa muxuu ihi wahuwa rajulu maxmiyahana waa nin min bani asadin reer bani asad kaba mid ah oo ninkani waa nin reer bani asad kaba mid ah qadciyad buu kaba soo noqonaya xadiidka sanima halkan inay dhacday walmaxfuudu anahu min bani zubayd walow dee abucawaaniya rag kalena kutubtooda ay taasi dhacday laakiin ibnu khuseymiya san kale sababkaa dhacayo waxay leeyihi si la yaqaano ee maxfuudkii waa reer bani zubayd reer la yidhaahee reer bani asad muu ahaynba oo reer bani asad muu ahayna taasaa macruufa ama maxfuuda wahuwa rajul min bani asadin kaana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahina uu ahaa istacmalahu mid isticmaalay oo isaga u dirtay weeyaan oo wuxuu caamil ugaba yeelay weeye oo dee isagii uu uga dhigtay caamil iyo mas-uul iyo xilkaa nin haya cala alakhmaas waa jamcu khumusine akhmaastii oo ujeeddadu markaa khumuska la keeno ina wixii kale dadkii dagaalka ku jiraa qaadanaye ayuu isagu gacanta ku hayn jiray dee khumuskana waxaa loo qaybinaya si dee qur-aankaba ku sugnayd baa rasuulka ilaahay uba qaybinayay qaybna waaba taa isaga iyo qaraabadiisa ay lahaayeenba isaga haddaba gacanta ku haynaya ilaa inta dee meelihii iyo masaariftii khumuska uu lahaa lagu bixinayo ayuu isagu ahaa sabaabu ugu yeedhayo dee iyaguna ama rasuulka ilaahay qaybtiisii ha ka siiyo ama qaybtii dawal qurbaay dee dawal qurbaanay kabay mid ahayn oo qaybtoodiiba abay ka mid ahaayeen oo qaybtoodii bay lahayn isticmaalu cala alakhmaas akhmaastii bal kolley cashirka waynoo yarjoogay allah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرم